لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا
لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا المرء طول عمره مع سيفي
والمرء طول عمره مع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal waa sabti taariikhda hijiriyadana ay ku aadan tahay afarta bisha sagaalaad ee ramadaan meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkii aad sida weyn ugu riyaaqdeen ee tartan aqooneedka idaacadda andalus sannadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri xalay barnaamijka waxaad ku dhegaysateen laxadaad iyo daqaaiq lagu tilmaami karo kuwii ugu xiisaha badnaa caawase waxaa la filayaa wacdaro hor leh iyo tartan adag waa habeen kale oo loo ballansan yahay habeen ay mar kale ay ku kulmayaan miiska iyo mikrofoonka andalus lixda majmuuco ee ku jira alif mid walbana uu doonayo inuu tallaado si uu u gaaro heerka loo jaangooyo guusha iyo hoggaaminta majmuucooyinka tartanka mar kale soo dhowaada dhegaystayaal bishu waa ramadaan waxaana ku loolamayaa barnaamijkan kow iyo tobanka majmuuco ee ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayad islaamiga ee mudug waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka dalka iyo barteena lafstreamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo tartan aqooneedka andalus ee bisha ramadaan
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غفلت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ممنحوا لمن رعى تفوقا كل الولاء ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا
waa hagaag dhegaystayaal caaw waxaa miiska iyo mikrofoonka andalus ku tartami doona lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga gedo galgaduud jubbada hoose shabeellada hoose bakool iyo wilaayada islaamiga ee mudug waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka markanna waxaa horteeda yaala lix warqad oo ay ku qoran yihiin magacyada lixda majmuuco ee ka socda wilaayaadka islaamiga waxaan eegi doonnaa cidda caawa lagu bilaabi doono tartanka insha allahu tacaala warqadda ugu horraysa ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo iyaga ayaana caawa lagu bilaabi doonaa barnaamijka insha allah ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غفلت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا
إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى وامنحوا لمن رعى تفوقا كل الولاء ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka tartan aqooneedka ayaan markan toos u gudagelinaa insha allahu tacaala waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا ضدونه haye caawa idinka ayaa nasiib u yeesheen barnaamijka laydinku daafuro insha allahu tacala nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada لمركز اتحاد برنامج nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo haye mucaad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu si fiican walaal haye waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su'aalood su-aasha ugu horraysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horraysa waxay leedahay maa huwa nawcu alcilmi alladii laa yajuusu fiihi alghalatu wala alta'wiilu wala altanaasucu ma huwa nawcu alcilmi aladi laa yajuusu fiihi alghalatu wala alta'wiilu wala altanaasucu waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada gedo jawaabta
alcilmu alqaطciyu aw almacluumu min addiini bidaruura alcilmu alqaطciyu aw almacluumu min addiini bidaruura
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim bismi illaahi raxmaani iraxiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ka imanaysay dhanka alfiqhu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey muxuu yahay cilmiga ayna ku bannaanayn alqalad waalta'wiil waalatanaazuc jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxay barnaamijka ku daahfurtay toban darajo hambalya ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada labaad ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee galgaduud
فينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haye majmuucada galgaduud nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada insha allah
afar ayaan qabsana nambarka afaraad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud sidee noo maqashaan wacalaykum salaam si fiican haye waxaad qabsateen lambarka afaraad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su'aalood su-aasha caawa idinkugu horraysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horraysa waxay leedahay kullu nahyin warada fi sunnati fa huwa cala ataxriimi xataa yarida daliilun aakharu fii ayi kitaabin sharaxa ashaaficiyu haadihi alqaacida hayri risaalah kulu nahyin warada fi sunnati fahuwa cala altaxriimi xataa yarida daliilun aakharu fii ayi kitaabin sharaxa ashaaficiyu haadihi alqaacidata hayri risaalah waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga الأم
ku celiya جاسر وعلمه
أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق waa hagaag dhegaystayaal haddaba majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ka imaneysay dhinaca alfiqhu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey nahyi kasta oo ku soo aroora sunnada wuxuu faa'iideynaya cala ataxriim ilaa iyo ku soo aroora daliil kale waxaa la weydiiyey markaa kitaabka uu ku sharaxay shaafici qaacidadaas ee aan risaaladahayn jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga galgaduud waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee barnaamijka ka soo qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaad dhegaysanaysaan sanadka kun afar boqol toddobayo afartanka hijri oo ay caawa ku lolamayaan lixda majmuuco ee alif ku jira markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool iyaga ayaan soo dhoweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عدولة haye majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool nambarada mid ka qabsada insha allah kow ilaa iyo lix من بركة الصدهات برنامج nambarka saddexaad majmuucada geda ayaa qabsatay mid kale لم نبرك لما برنامج nambarka labaad ee barnaamijka iyo su'aalaha ku xusan haye muxaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool sidee noo maqashaan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفي عن haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay ikhtalafa ahlul usuuli hal yajuusu naskhu lamri qabla atamakuni min alimtithaali am la famaa mansha'u hada alkhilaaf اختلف أهل الأصول هل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال أم لا فما منشأ هذا الخلاف وأن في لياينات قراتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha majmuucada
أولهم هذا الداعي ثانيا أقوال السوريين من يسعى القراء براعودة أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ka imanaysay dhanka alfiqhu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey culimmada usuulku waxay isku khilaafeen ma bannaan yahay naskhu lamri qabla tamakun min alimtithaali mise maya iyo mansha'a khilaafkaasaa la weydiiyey jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn waa hagaag markan waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad ee barnaamijka ka qaybgelaysa warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada ee jubbada hoose
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaad dhegaysanaysaan sanadka kun afar boqol toddobayo afartanka hijri oo ay caawa ku tartamayaan lixda majmuuco ee gruubka alif ku wada jira markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والدنا haya nambarada mid ka qabsada insha allah لندر كالصماد سيدنا nambarka shanaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay hunaaka cibaaratun turaadifu cinda ahli lusuuli lihadihi alcibaara almru bishayi amrun bilaasimihi famaa hiya hadihi alcibaara hunaaka cibaaratun turaadifu cinda ahli lusuuli lihadihi alcibaara الأمر بالشيء أمر بلازمه فما هي هذه العبارة وأن فيليا إن أتقرأتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
Hello. meesha jeed yaan isku dayna waxay noqonaysaa waa maadamu lwaajib ilaahi fahuwa waajibun
mar kale ku celiya
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhinaca alfiqu wa usuuluhu waxaa la yidhi markaa cibaaro waxa jirta la raacsiiyo amba ay isku mid noqonayaan cinda ahli lusuul lihadihi alcibaara alamru bishayi amrun bilaasimihi maxaa cibaaradaa sheegaa la yidhi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada xigte ee gacanteeda ku soo dhacday waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug
جدد حسن اقتداء بالأولى ثم نحو لمن رعاك فوقا كل ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الورى
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولة ayee majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug nambarada mid ka qabsada لبك اللي حاضر البرنامج nambarka lixaad ee barnaamijka iyo su'aalaha ku xusan haye maxaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug sidee noo maqashaan شفيعة iyo waxaad qabsateen lambarka lixaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay alqaacidatu almuqararatu fi lusuuli ana almithaala laa yuctaradu falimaada alqaacidatu almuqararatu fi lusuuli ana almithaala laa yuctaradu falimaada waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
لأن المثال يذكر للتوضيح لا للاحتجاج
mar kale ku celiya
لأن المثال يذكر للتوضيح لا للاحتجاج
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alfiqhu wa usuuluhu waxay ahayd markaa qaacidada muqararka ka ah usuuliyiinta ee ah markaa miithaalka inaan ictiraad lagu samaynin maxay tahay markaa falimaada baa la weydiiyey jawaabtaay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeedna waxay heleen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markanna majmuucada lixaad ee ugu dambeysay ee shabeellada hoose ayaan soo gelin doonaa insha allahu tacaala waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولة haya nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah بارك الله haya mucaad nambarka koowaad ee ugu dambeeya ee harsan majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidee noo maqashaan شفيعة iyo waxaad qabsateen lambarka ugu dambeeya ee barnaamijka ahna lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay maa hiya almas'alatu allatii kaana alqaraafiyu yabxathu canha thamaaniya siniina waman huwa alimaamu aladii istafaada minha ما هي المسألة التي كان القرافي يبحث عنها ثمانية سنين ومن هو الإمام الذي استفاد منها وأن في لياينات قرتين واتكسو جاب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada shabeellada hoose jawaabta
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته القاعدة بين ال- آه، الفرق بين القاعدة والضابط وأنا تقي الدين التركي
mar kale ku celiya
الفرق بين أي القاعدة قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثري بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ka imanaysay dhanka alfiqhu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey masaladii uu qaraafi uu raadinayey siddeedda sano iyo imaamkii uu ka faa'iidaystay jawaabta ay bixiyeen shabeellada hoose waa jawaab aan sax ahayn ولم يحل لنا بأن نكسب من أهلي لا
waa hagaaga dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay oo sanadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri ay ku loolamayaan kow iyo tobanka majmuuco ee ka kala socda wilayaadka islaamiga oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bokool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug markan qaybtii dhextaalka ayaan isla soo gaarnay waxaad caawa dhextaalka ku dhegaysanaysaan insha allahu tacaala kelimad uu hore u jeediyey allaha shahaadadiisa ha ka aqbalo amiirkii hore ee mujaahidiinta sheekh abu zubayr ee dhegaysi wanaagsan insha allahu tacaala أغلقوا بوابة المجد وناموا عند باب الذل يبلون الرمال أغلقوا بوابة المجد jidka keliya ee lagu gaari karo liibaanta adduunyo iyo badbaadada aakhirana waa ku dhaqanka shareecada alle subxaanahu wa tacaala ummaddani waxay soo martay waayo badan oo u baahan in dib loo milicsado xilligii gumaysiga waxaa loo soo jihaaday in gaalada dalka laga saaro sharciga allana lagu dhaqmo halgankaas dad badan ayaa kasoo qayb qaatay naf iyo maalna waa loo huray nasiib darro halgankaa gebagabadiisii rag baa marin habaabiyey oo gaaladii albaabka laga saaray daaqadda ka soo geliyey sharcigii allena ku beddelay distoor gaalo waa tii ay ku soo baxday halkudheggii ahaa waayahay wadaad waddadii caddayd naga weecise waayahay wadaad waddankii dhammaa wax yarsiisatee xilligii shuuciyaddu dalka timi iyo nidaamkeedii iyana waa lala dagaalamay markaana halkudheg waxa laga dhigtay in shareecada islaamka la ysku dhaqo tiina waa lagu ballan furay waxaana lagu doorsaday mar labaad xeerbaaniyaal alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alam tara ila aladiina yazcumuun annahum aamanuu bima unzila ilayk wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila aldaaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shaytaan an yudilahum dalaalan baciida alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy miyaanad arkaynin kuwa ku andacoonaya inay alla subxaanahu wa tacaala rumeeyeen iyo waxyiga lagugu soo dejiyey maca daalik haddana waxay doonayaan oo damcayaan in xukunka alle xukun aan ahayn ay raadsadaan iyada oo la faray oo ilaahi subxaana wa tacaala uu ku addoonsaday inay ku kufriyaan wuxuu inoo sheegaya alla subxaana wa tacaala kuwa noocaasa inuu shaydaanku habaabiyey oo marinkii ka duway ummadda waxaa la geliyey hayaan dheer oo loogu magac daray ictiraaf raadis taasoo maalin walba tubta toosan lagaga duwayey iyadoo lagu samaansabayo ictiraafkii in yar ayaan ula jirnaa jidkaa dheer ee bahgooyada waxaa ku lumay dhammaan wixii ummaddu qiyam ay lahayd ee ahaa diin dadnimo sharaf arrin iyo adduun alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa alle subxaana wa tacaala wuxuuna xasuusinayaa cid kasta oo isaga xasuustiisa ka tagta oo ka jeesata in nolol cidhiidhiya adduunyada ay ku noolaanayso maalinka qiyaamana indhala-aan lasoo tubayo ilaahay wuxuu inoo sheegay ballanqaadyada gaaladu inay dhalanteed yihiin qofka raaca dimuqraadiyaddooda iyo habdhaqankoodana wuu ku hungoobi doonaa alle subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi kitaabkiisa casiiska waaladiina kafaruu acmaalahum kasaraabin biqiica yaxsabuhu adam'aanu maa'a xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay-a wawajada allaha cindah fawafaahu xisaaba wallahu sariicu alxisaab alle subxaana wa tacaala wuxuu ka warramayaa kuwa gaalada camalkooda iyo facaayilkooda dhammaantii inuu dhalanteed yahay maalinka qiyaamana inay la kulmi doonaan dhalanteedka iyagoo ooman oo u baahan wixii ay adduunyada soo falayeen inay ku hungoobi doonaan allena subxaana wa tacaala uu ku abaalmarin doonaan wixii ay shaqaysteen waxaa ummadda maanta la gudboon inay xisaabtanto isna weydiiso siddeed iyo toban sano kadib halka ay marayso dhaqaale ahaan waxaa ummadda naafeeyey sicir barar shaqo la'aan iyo didiilo xumo soo wajahday da'yartii taasoo keentay inay badaha iyo lamadegaanada ku leedaan dekedii berberoo gabaahiir noqotay ilihii dhaqaale oo shisheeye loo gacan geliyey sida dhoofintii xoolaha iyo shidaalka ganacsigii oo cidhiidhi la geliyey guud ahaan ummaddii waxaa ku habsaday nidaam aan wax ku soo kordhinaynin inay iyagu wax taransadaana ka hortaagan xagga adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaale dowlad waa tii danaha iyo baahiyaha ummadda ku warwarta laakiin nasiib darro nidaamka meesha ka jira wuxuu ku noqday ummadda nuxuus wuxuu tara daayay isagaa culays ku haya heerka liita ee adeega bulshada waxaa astaan u ah yela-aanta hargeysa ummaddii daryeel weli ma helin daacadda ahayde sidii bay u dooyeysan tahay damasha waaweyne sidii bay dudada aardhiciyo dacaw u joogaani sidii bay degmadu ceelashii ugu darleeftahay sidii bay docaha aqaladii uga daloolaani sidii bay daroornimada iyo daad u gelayaan sidii baa dagaalow biyaha loo dawariyaayey waa kaa dareersadee maxaar deyrcadkii dhalaye dembi kuma hadlaaye ma arag dowladdan rabaye isma doorin gaalkan diray iyo daarta kii galay كلما حطوا رحالا في سرادب الهوى شدوا رحالا
ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة
waa hagaag dhegeystayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo qeybaha kale ee barnaamijka tartan aqooneedka su-aalihii labaad ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala waxaana majmuucaadka u soo gelin doonaa sida ay markii hore u kala horeeyeen ugu horeyn waxaan soo gelin doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا ضادونه ay mucaad majmuucada tartamayaasha gedo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تشفي عنه haye waxaa dhagaha si fiican ugu furtaan su-aashii caawa idinkugu dambaysay waxayna leedahay sida tan maa hiya aakhiru firqatin faaraqat ahla asunnati fi liimaan maa hiya aakhiru firqatin faaraqat ahla asunnati fi liimaan waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada
الكرامية
mar kale ku celiya
الكرامية
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alcaqiidatu waalfiraq waxaa la weydiiyey firqadii ugu dambeysay ee ahlu sunnaha ka leexatay xagga iimaanka jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo markanna waxaan soo gelin doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud مع شيحنا أملا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونا ay macaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud mar kale sidee noo maqashaan سفي أنا إلي معنا وعليكم السلام iyo su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay masmul firqati allatii kaanat sababan fii xayrati jahmi bni safwaana xataa taraka bacda arkaani alislaam masmu lfirqati allatii kaanat sababan fii xayrati jahmi bni safwaana xataa taraka bacda arkaani alislaam waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta
جوابت هو السنية
mar kale ku celiya
السنية
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alcaqiidatu waalfiraq waxaa la weydiiyey magaca firqadii sababta u ahayd jaham ibnu safwaan inuu xayray ku dhacdo amba wareer ilaa iyauu ka tegay qaar arkaanta islaamka ka mid ah jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markanna waxaan soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa waxaad si toosa nooga dhegaysanaysaan xadaha islaamiga alfurqaan iyo alandalus iyo barta aan internetka ku leenahay markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونا ay mucaad majmuucada tartamayaasha bakool asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayadda islaamiga ee bakool mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته si fiican haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay maadaa qaala shaykhu sulaymaan ibnu cabdillaahi fii xukmi jaahili tawxiidi fii sharxi qowlihi sala allahu calayhi wasalama man shahida an laa ilaaha ila allahu alxadiid ماذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله في حكم جاهل التوحيد في شرح قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله الحديث وان فيليا إن أتقرتين وأتكسو جبعن دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
والقيام بش والقيام بالشهادة والأمر بمقتضاها ظاهرا
mar kale ku celiya
بالوجه والقيام بالشهادة ما كان معناها أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي waa hagaag dhegaystayaal haddaba su-aashii ugu dambeysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool oo ka imanaysay dhanka alcaqiidatu waalfiraq waxaa la weydiiyey waxa uu ka dhahay asheekh sulaymaan binu cabdilaahi xukunka jaahilu tawxiid xukmi jaahili tawxiid sharaxii markaa isagoo sharaxaya markaa qowlkii nebiga sala allahu caleyh wasalam ee ka bilaabanayay man shahida an laa ilaaha ila allah alxadiid jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn sidaas darteed waxaan toos soo gelin doonaa majmuucada afaraad ee jubbada hoose لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha ramadaan ayaan ku sii dhowaaneynaa markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبينا ay mucaad majmuucada tartamayaasha jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته si fiican haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay hunaaka xaalaatun laa yasixu islaamu alkaafiri alasliyi idaa nataqa bishahaadatayn udkur waaxidan minhaa hunaaka xaalaatun laa yasixu islaamu alkaafiri alasliyi idaa nataqa bishahaadatayn udkur waaxidan minhaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo joobcin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta
jawaabta baan isku dheeray waxay noqonaysaa cinda algarqara cinda algarqara cinda alxikaaya cinda algarqara
mar kale ku celiya
cinda algarqarati وcinda alxikaaya cinda algarqara
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alcaqiidatu waalfiraq waxaa la weydiiyey waxaa jira xaalado ayna islaamnimadu ka ansaxaynin kaafirka asliga xataa hadduu ku dhawaaqo shahaadateynka mid ka mida sheegaa la dhahay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markana majmuucada mudug ayaan soo gelin doonaa insha allah انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا سلوك كل من سار بجد
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan weli kusii dhowaaneynaa tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo sanadkan kun afar boqol toddoba iyo afartankii hijiri ay ku loolamayaan kow iyo toban majmuuc oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waxaad toos inooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka dalka iyo bartena life streamka markanna waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa dhowdhax hay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug mar kale sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu si fiican ayaan idin noqonaa haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhegaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay yanqasimu annaasu fii siyaarati alqubuuri ilaa halaathati asnaafin udkur sinfayni minhaa yanqasimu annaasu fii siyaarati alqubuuri ilaa halaathati asnaafin udkur sinfayni minhaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
fayadcuuna lahum iyo fayadcuuna bihim
mar kale ku celiya
ziyaarada bidciya oo shirkiya
marka ugu dambayso
أي قلب ضمه صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يت...
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين
حافظين ذاكرين قانتين خاشعين
ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين waa hagaag dhegaystayaal su-aashii labaad ee ugu dambeysay caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug ka imanaysay dhanka alcaqiidatu waalfiraq waxaa la weydiiyey dadku waxay u qaybsamaan fii siyaarati alqubuur marka laga hadlayo ilaa iyo saddex nooc laba ka mida sheegaa la yidhi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn waxaan ugu dambeyn soo gelin doonaa majmuucada lixaad ee ugu dambaysa ee shabeellada hoose waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
ducaad majmuucada shabeellada hoose iyo su-aashooda ugu dambaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sidee noo maqashaan haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa barnaamijkana ugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa ugu dambaysa waxay leedahay inqasama ahlulbidaci fi lqadaa'i waalqadari ilaa halaathati madaahiba famaa hiya انقسم أهل البدع في القضاء والقدر إلى ثلاثة مذاهب فما هي وان في ليانات قرتين واتكسو جواب عرين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada
المذهب المصري المذهب المجوسي
mar kale ku celiya
الاب المجوسي أي المذهب المصري المذهب الإبليسي
marka ugu dambayso
أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق waa hagaag dhegaystayaal su-aashii ugu dambeysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alcaqiidatu waalfiraq waxaa la weydiiyey ahlulbidacu waxay u qaybsamaan ilaa iyo saddex qaybood marka laga hadlayo fal fi lqadaa'i waalqadar marka waxaa la weydiiyey maxay yihiin markaa saddexdaa qaybood jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn
waa hagaag dhegaystayaal gabagabada barnaamijka tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarnay inta aan soo gudbin majmuucaadkii iyo darajooyinka ay caawa keensadeen aan eegno dhanka su-aalihii caawa tartamayaasha ka soo noqday waxaan si wada jir ugu soo dhoweynayaa abu ibraahim iyo abu maxamed bashiiro waa mahadsan tahay su-aalaha caawa inagu soo laabtay haddii aan fiirino waa ilaa iyo shan su-aalood shabeellada hoose labadii su-aaloodba caawa way soo hareer mareen sidoo kale bakool labadii su-aaloodba way soo hareer mareen iyo majmuucada mudug su-aashoodii labaad waxaad moodaa markaa wareeggii hore inay majmuucaadku fiqiga ay fiicnaayeen laakiin caqiidada waxoogaa waxoogaa ay adkaataad u malaysaa waxaan ku wareejinayaa abu maxamed oo agtayda fadhiya sheekh abu maxamed kusoo dhowo bal adiga oo kasoo bilaabaya shabeellada hoose بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما سنت إبراهيم سؤال شكوبات شبل لو حياهد حال ويديي الإمام القرافي المالكي تي قرافي كساب سنين وأهيد سديت سنة أيو باريي مسألة مركم محيط تهي مسألة داس يونا كفايديستي جوابته حين غنيسا صحدة الفرق بين الرواية والشهادة أبو عبد الله المازري أيونا كفايديستي sheekha kale ay sheegaan magaciisa waxay sheegeen subki iyo masalo kaloo ah alfarqu bayna alqaacida waaldaabic marka taas maahan kii ismay soo gaarin marka marka waxaa le muhiim ah sideed sano inay baarayeen balweydiin subkan dambiha midda kale oo ku saabsan caqiidada waxaa la weydiiyey ahlulbidac wax u qaybsamaan xagga qadaa walqadar saddex madhab sheega marka jawaabtu marka waxay noqon saxda ah waa alqadariya oo qadariyada caadiga oo la yaqaano ama ha noqoto midii hore ama midda maarad ha noqoto muctasilada ah iyo aljabriya oo cagsi iyaguna ah iyo alashcariya oo kasbi qaba marka saddexaas jawaabtu saasay noqonaysaa bakool soo gal marka een, bakoor haddaan soo galno su-aasha hore waxay ahayd ikhtalafa ahlu lusuuli hal yajuusu naskhu lamri qabla atamakuni min alimtithaali am laa Een, wamaa manshau hada alkhilaaf su-aal murakaba weeyaan amaan dhahna waa hal dhinac ka imaato ah cafwan waxaa la weydiiyey een, arrintaas laisku khilaafay oo amarka ee, ma la nasikhi karaa intaan la tamakunin khilaafkaas intee ka imaaday u dhexeeya usuuliyiinta muxuu ka dhashay jawaabta saxda waxaa weeyaan wuxuu ka imaaday khilaafkaas hal xikmatu taaliifi mutaradida bayna alimtithaali waalibtilaa waana sida saxda ahe mise hiya alimtithaalu faqad taasay ka dhalatay marka qisadeedii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wiilkiisa gowrac la yidhi dibna laga nasakhay tan u dambaysa oo ku saabsan bakol waxay ahayd sheekh sulaymaan bin cabdillaah muxuu ka yidhi markuu sharxaya xadiidka nebiga sala allahu aley wasalam man shahida an laa ilaaha ila allah tacliiq buu saaray ku aadan qofka aan fahamsanayn macnaha kelima tawxiidka oo jaahil tawxiidka ah qofkaas markaa xugumka ama wuxuu noqonayo ayaa sheikhu tacliiq ka bixiyey naska sheekh marka wuxuu ahaa waama annutqu biha min gayri macrifatin limacnaaha walaa camalin min muqtadaaha ina dalika gayru naaficin bilijmaac way bilaabeen markay meel dhex marinayaanna way ka go'day waqtiga ayaa ka dhammaaday marka taasna waxay noqonaysaa xukunku inuusan maaragtay sheekh wuxuu sheegay inaysan anfacaynin hadduusan aqoonin kelimadda macnaheeda hadduu babaqaa'i yahay inaysan waxba u taraynin ayuu sheegay saas buuna aha su-aasha nuxurkeedu haddaan u imaano mudug waxaa la weydiiyey su-aasha naskeeda wuxuu ahaa yanqasimu annaasu fii ziyaarati alqubuuri ilaa halaathati asnaaf udkur sinfayni minhaa dadka qubuuraha booqda saddex qaybood weeyaan markii hore waxay sheegeen qolo u booqata say ugu duceeyaan iyo qolo usoo booqata say ayaga macnaha ilahay ugu baryaan saasay markii hore sheegeen waana sida saxda ah kadibna waxay ka laabteen waxay sheegeen xukumkii ziyaarada ah in loo qaybsho ziyaarada ziyaara bidciya dabcan dee ziyaarada waa saddex qaybood ziyaara sunniya oo markuu qofku qabrigan usoo booqdo in maarata asaga u duceeyo ama tadakur alaakhira midna waa bidcoo dee in asaga maaragtay wax lagu weydiisto ilahay lagu weydiisto midna waa shirki oo in asagii la markaa xagga xukumkay aadeen waxaan la weydiiyey qofka meesha aadaya qabriga booqanaya afcaasha uu samaynayo iyo dhaqankiisu saddex qeybood weeyaan marka iltibaas baa ku imaan kara laakiin naska wuxuu ahaa yanqasimu annaasu fii ziyaarati alqubuuri ilaa halaathati asnaaf marka dadkaa la weydiiyeen xukmiga oo bidcada ee noocu ziyaara annaguna waxaan qaadanayna markaa mar walba jawaabta dambe qowl jadiidka u dambeeya marka marka dib bay uga laabteen oo xukunkii aadeen macnaha oo mawduuc calaqala laakiin waxaa la weydiiyey waxay ahayd waa dadka dadka bidcada ma ahayn xukmu ziyaara ma ahayn oo haddii hadda xataa waxay dheheen maku tahay waxay dheheen marka u dambeysay bidca bidciya waa shirkiya marka haddii labadii hore aan dhihi lahayn matalan labadii hore ay sheegeen waxay ahaan lahaayeen yadcuuna bihim ziyaara sunniya oo bidciya dhankaana xoogaa la taawiilin
karowaa hagaag waan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha inay wada garteen su-aalihii xagga tartamayaasha caawa ka soo noqday ee guddiga uu faahfaahiyey insha allahu tacaala markan waxaan soo dhoweynaya walaalka mucaad si uu noogu soo gudbiyo majmuucaadka lixda ah ee caawa tartamay iyo darajooyinka ay keensadeen haye mucaad aadaad u mahadsan tahay walaalka caawa habeenkii afaraad ee bisha barakeysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri sidoo kale waa habeenkii saddexaad ee uu socdo tartanka waxaa caawa ku baratamayey miiskii mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus majmuucaadka waa majmuucada alif oo ka kooban ilaa iyo lix majmuuco majmuucada caawa ugu horeysa ee barnaamijka lagu dahfuray waa majmuucada gado waxaana la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna caawa sidaas majmuucada gado ay la timaaday labaatan darajo majmuucada galgaduud ayaa sidoo kale la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna sidaasi ku heleen labaatan darajo majmuucada saddexaad waa majmuucada bakool waxaa la weydiiyey ilaayo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waa ay soo hareer mareen sidaasi daraaddeed caawa wax darajaad ah maysan la iman majmuucada bakool sidoo kale majmuucada afaraad waa majmuucada jubbada hoose waxaa la weydiiyey ilaayo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna la yimaadeen caawa labaatan darajo majmuucada shanaad waa majmuucada mudug waxaa la weydiiyey ilaayo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen su-aashoodii horreysay ayay si saxa kaga jawaabeen halka su-aashoodii labaadna ay soo hareer martay sidaasina caawa waxay majmuucada mudug la timid toban darajo majmuucada ugu dambeysa ee lixaad waa majmuucada shabeellaha hoose waxaa la weydiiyey ilaayo laba su-aalood ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey caawa majmuucada shabeellaha hoose waa ay soo hareer mareen sidaasi daraaddeed wax darajaada maysan la iman majmuucaadka kale ah majmuucada gado majmuucada galgaduud iyo majmuucada jubbada hoose caawa waxay la yimaadeen min labaatan darajo majmuucada mudugna waxay la timid toban darajo halka majmuucaadka bakool iyo shabeellaha hoose ay la yimaadeen eber darajo waan filayaa in tartamayaasha iyo dhegaystayaasha ay wada garteen mar kale habeen dambe insha allahu tacaala waxaa miiskii mikrofoonka andalus ku tartami doona majmuucada ba oo ay ku jiraan ilaa iyo shan majmuuco oo kale ah wilaayaadka islaamiga baay banaadir hiiraan shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe barnaamijkiina caawa waa inaga intaa waxaad toos nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan iyo barahan internetka ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بالأمس غفت ذولا والغرب منها اقتبست يوم أقلت زحلا هي إذا تجدد حسن اقتداء بالولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا